Hay'adda Sodma ayaa ku dhawaad laba kun oo qoys gargaar ugu qaybisay deegaano hoostaga degmooyinka ceel buur iyo guriceel ee gobolka Galgaduud. Deeqda ayaa waxaa loogu talagalay dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku nool deegaanada iyo degmooyinka guriceel ee gobolka Galgaduud. Qaar ka mid ah dadkii deeqda la gaarsiiyay oo warbaahinta la hadlay ayaa ka mahadceliyay.
meeshaan aan joognaa waa dhagax yaale waxaanan isugu nimid gurmad dowladda dhexe iyo dowladda galmudug iyo mas-uuliyiin tiro badan oo iska kaashadeen oo raashina oo dadka dhibaataysan oo xaaladuhu hayaan loo soo diray waxaan u sheegaynaa dhammaan ciddii arrintan wax ka qabadkeeda iyo shaqadeedu ay qusaydo wixii aad noo soo dirteen oo gargaarka ahay waana soo gaareen hay-adda maaraynta masiibooyinka raashinka ay u soo dirtay deegaamadan waa u soo gaaray waana uga mahad celinaynaa waxaan kaloo u mahad celinaynaa dhammaan mas-uuliyiintii arrintan ka qayb qaatay oo ay ka mid yihiin walaashay sare yuusuf cali oo ka mid ahayd madaxdii sharafta leedo noo keentay arrintan gargaarka ah iyo walaalkay cali daahir weheliye oo isaguna ka mid ahay mas-uuliyiintii arrintaas ka soo shaqayday waa mahadsantihiin meesha aan joognaa waa dhagax yaale gargaar ay soo dhiibtay dowladda dhexaa noogu yimid si wanaagsana loo maamulaa waad u jeeddaan dadkii liitay oo loogu talagalaa la soo gaarsiiyey dhammaan bulshada car deegaankan joogta dowladda dhexe boqolkiiba sagaashan waxay uga mahad celinaya sida loo gargaaray dadkan loogu soo gurmaday tabarucaadka loo siiyey waa ka mahad celinaynaa waxaan kaloon u mahad celinaynaa saraakiishii ciidamadii rafaadka tirada badan iyo khataraha soo maray oo hantidaas waday waa u mahad celinaynaa ilaahay baa noo keenay ilaahay baa dowladdana siiyey hayadda maaraynta waan helnay gargaarkay ugu tala gashay dowladduna na soo gaarsiiday wax ka badan intaanoo ka wanaagsanna waa ka sugaynaa inay ka daba keento hay-adda maaraynta iyo masiibooyinka gargaarka ay noogu soo ninka la noo keentay oo noogu soo dhiibtay ninka la yidhaah sahre iyo ninka la yidhaah iyo iyo cali daahir oo si wacan noo soo gaarsiiyey oo si lagu qanacsan yahay oo buuqla'aana dadkii u haleeshiiyey oo u qaatay laakiin weli waxaan u qabnaa baahi abaaraa hore loo sii gelaa roob yaraa jirta waa ninka la yidhaha bilaaw fari kama qodna waxaan leenahay ha laban laabeen ha saddex laabeen ilaahay ha u soo dhiibo wixii cuna allaha u daaweeyo wixii nala kugu soo dhiibana si nabadgelyo leh oo qurxan annakuna aan ku qanacsannayaa nala kugu keenay soo dhiibta qayr allaha siiyo waa mahadsankiin boqol boqol boqolkiiba boqolkii waa mahadsan yihiin